doonidan oo lagu magacaabo cabdikariin lagana lahaa dalka hindiya ayaa lixdii maqhribnimo ee shalay waxa ay ku degtay meel u dhow dekedda salala ee dalka cumaan halkaas oo ay ka soo qaaday shixnad ganacsi oo gaaraysa sagaal boqol iyo konton kun oo tan isuguna jira raashin iyo bagaash waxaana ka badbaaday oo keli ah doontaas toban qof oo doontaa ka shaqaynayay una dhashay dalka hindiya ganacsada faysal maxamuud ibraahim oo ah wakiilka doonta degtay oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa v o a uga waramay sida doontaasi ay u degtay doontaas waxay kasoo baxday jalaala waxay u baxday boosaaso shalay waxay soo baxday casarkii markii casar tobankii saaco galabnimo lixdiina waa digtay baxri baa saareed oo toban qof waa la badbaadiyey sagaal boqol iyo konton tan bay jirtay sagaal boqol iyo konton tan oo bagaashi raashin isugu jira doonta waxaa la cabdikariin waxaa loolayay hindiga laga hayay doontaas aadoo waxay leeda mid laba baa tegayay ma aha markii ugu horreysay ee ay degaan doonyo sidah shixnado alaabah oo kusoo wajahan dekedda magaalada boosaaso waxaana ganacsada faysal uu sheegay in bishii agoos ee sanadkan aynu ku jiro ay badweynta ku degeen laba doonyood oo kasoo kici timay dalka imaaraadka carabta kuwaas oo u raraa ganacsato reer puntland ah isla markaasna laga badbaadshay shaqaalihii doonyaha oo keli ah markii ugu horreysay ma waa digeen sanadka bishii sideedaad markuu salaamta waxday dooyaka iyo dubay oo u socday boosaaso badda ku degay lama oga ilaa iyo iminka sababta dhabta ah ee doontaasi ay u degtay waxaana wakiilku sheegay in doonidani ay ahayd mid wanaagsan oo muddo u shaqaynaysay ganacsatada puntland faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso